فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaanne waxaa ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo ka aragti dhiibtay shirkii fashilmay ee maalintii shalay ku soo dhammaaday dalka turkiga kaas oo u dhexeeyay dowladda federaalk iyo etoobiya maalintii labaad oo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ay ka dhacayaan banaanbaxyo ay dhigayaan dhallinyaro caraysan munaasabadiya lagu kala wareejinayay beelaha jilible iyo luwaay oo ka dhacday degmada tiyoglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo ka hadlay wadahadalladii dowladda federaalk iyo etoobiya ku dhex maray turkiga ee fashilka ku soo dhammaaday sidoo kale waxaan meesha ka marnayn xubintii caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobadaas ayaad ku dhegaysan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhuuxa waraysiyada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag waa kow iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga qodobadaas oo idil iyagoo faahfaahsan ayaan goordhow soo gudbin doonaa insha allah balse markaan aynu ku bilowna qodobka ugu horreeya ee barnaamijka shacabka magaalada muqdisho ayaa ka aragti dhiibtay shirkii fashilmay ee maalintii shalay ku soo dhammaaday dalka turkiga dadka reer muqdisho ayaa qalad ku tilmaamay in etoobiya lala fadhiisto sida ay hadda arrintu ku socotana ay ugu dambeyn etoobiya qaadan doonto badda soomaaliya
etoobiya een, hadalkeedu wuxuu ogyahay ku qabsa ku qadimeeyd macnaha een, qof shaatigiisa lagu qabsanaya noqone soomaalidaan nahay een, waxaasna waxaa u sababa een, madaxdeena waddankeena een, aniga ra'yi ahaanteyda haddaa- haddaa cabirkayga ra'yiga haddaa qiyaaso marka hore baa lagu qaldanaa etoobiya gorgortan in la galo ama wareysa in la fadhiista xitaaba taasaaba qaladeed marka horeba Een, hadda waxaa ii muuqata in een, soomaaliya ay etoobiya ay ujeedkeeda uu yahay inay si qasab wax ku raadinayso oo macnaha ay leedahay waxaan hadalkaas ay ka raadinayso een, baalkii een, inay ay waddan leedahay gogol dhac oo hor- hordhac inay si ay bad ku hesho Een, maalin dhow maqaal akhrinaye een, waraysi oo bi- eh, baalka hadal oo ka hadlayay Ba- abiy axmed wuxuu wuxuu macnaha ka dhigtay een, war inuu mar walba u dhaho ilaa ilaa bad waa inaa helnaa laakiin asaga meesha ugu fudud oo ka heli kara bad waxaa waaye oo u arka asaga inay soomaaliya tahay laakiin wuu ku hungoobi doonaa insha allah haddii ilaahi xiilada ay ahayd awalbee nimankaani ma rabin in heshiis la galo midida dhulka taal miyaan kugu beraya mise midka gacanta eh, lagu- la- la- ku jirtaan kugu beraya ayay wadeen marka waxaan isleeyahay wax gorgoraa oo lala galaaba inaysan awalna meesha ku jirin haddii wax jiraan waxay ahayd wixii aad sheegteen oo beenaadka ahay ka laabta kadibna aan intaan ahayn kala joogno aan ku nabadgalno haddii intaas ay inaan kala nabadgalno maahane wax ka roon oo laga helaana ma jiraan waa mahadsantihiin iyadu marna inay cidla ku dhacda ma rabto warkaana go- ma ahan heshiis dhaba oo jira oo soomaaliya etoobiya wanaag looga raadina ee waa si ay bay ahay kurug ayadoon dagaal gelin balse ay ku heli lahayd hadday weydana dagaal ku geli lahayd oo dagaal kula heli lahayd marka wax ka dharbanu ma jiraan oo aan ahayn xoog iyo xeelad inay wax ku hesho marka in la ag fadhiyaba ma aha waa mahadsantihiin dee in lala fadhiistaba horta ma ahaynba sideedaba marka taas waxaan u arkaa em, in ma garanaysaa marka horeba in lala fadhiisto inay khalad ahayd oo ma garanaysaa lagala hadlo waayo dee qofku hadduu kugu qabsado em, wax aad adigu leedahay haddaad tidhahdo waa ka garab baxaya dee macnaheedu waxa weye waad u oggolaatay marka unio arrintaas anigu waxaan u arkaa inuu xasan sheikh arrintaas uu la lumay ayaan sax ahayn dalkii baa kala qaybsan maamul goboleedyadii baa kala qaybsan soomaaliya nin nin la jooga male maxaa markaa dee etoobiya kaga hortegaya Un aakhirka anigu waxaan u arkaa un- un ma garanaysaa ay marka ugu dambaysa ay sida ay etoobiya rabto ay noqonayso aniga waa aragtidayda ninku haddaad og tahay inuu adiga kugu soo socdo kugu soo diyaargaroobay dee inaad diyaargarowdo weeye wax kale oo ma garanaysaa meesha yaallaa ma jiraan marka anigu waxaan u arkaa in ma garanaysaa kaana ay us- waqti dheeraysi uun uu rabo een, abi axmed ama etoobiya inay rabaan uun waqti dheeraysi inay waqtiga dheeraystaan oo ma garanaysaa ay tayim iibsadaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan waxaa maalinkii labaad magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka dhacaya banaanbaxyo ay dhigayaan dhallinyaro caraysan dhallinyaradan caraysan oo u badan kuwa bajaajleyda ayaa isugu soo baxay agagaarka isgoyska kilomitir for waxaana ay ku dhawaaqayeen halkudhigyo ka dhan ah dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir ciidamada booliska dowladda federaalka ayaana rasaas la dhacay dhallinyaradan banaanbaxyada dhigayay waxaana sidoo kale qalabkii warbaahinta laga qaaday wariyaal isku dayayay inay tabiyaan banaanbaxa shalay ayay ahayd markii magaalada muqdisho qaybo ka mid ah ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeedo dowladda federaalka waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay wadahadaladii dowladda federaalka iyo etoobiya ku dhex maray turkiga ee fashilka ku soo dhammaaday nabadoon qoori oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo waraysi siinayay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa waxa uu ka hadlay wadahadaladii dowladda federaalka iyo etoobiya ee natiijo la-aanta ku soo dhammaaday nabadoonna marka hore waxaan ku leenahay kusoo dhowo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أدير ودوها إذا عدى الفرغان وكدوها جزاكم الله خيرا maalmahan waxa uu kulamo uu dhex marayay dowladda federaalka iyo dowladda etoobiya maxaad kala socotaa kulamadan loogu kala dabqaadayay dowladda federaalka iyo etoobiya ee ka dhacay turkiga anigu horta garan maayo cid loo kala dab qaadayo oo diriirsan meeshaan cid diriirsani ma joogto waxa weeye dad dalka inay boobaan ma etoobiya ha ahaato ama turkiya ha ahaato ama qaramo qurunta ha ahaato ama midoob afrika ha ahaato dhammaantood dalka inay boobaan ayay horta ka midaysan yihiin nin waliba marka waxaa laysku hayaa cadkuu qaada laha anugu baddaan rabaa anugu dhulka beeraadkaan rabaa anugu xoolahaan rabaa anugu dadka diinta inaan ka baabi'iyaan rabaa anugu geelaan rabaa anugu gobolada baayaan rabaa anugu gobolada dhaxaan rabaa anugu shidaalkaan hayaa damacii marka ay dalka ka lahaayeen oo nin waliba cid maaragtay uu ka ka ceshanaysa ama uu kala heshiidayo aan la arag ayagii unbaa marka ku dirirsan cid marka lala heshiinayo oo dowlad soomaaliyeed oo federaala hawshaa ku jirta garan maayo dowladda etoobiya iyo dowladda turkigu labaduba dalkay boobayaan qoladaana dee moogtahay waxay la mid yihiin ninkii inta beerta falay abuuray haddana limay markay soo dhalatay irdaha u furay yiri doofaarka iyo daanyeerka iyo wax waliba beertaan ha daaqeen aniga badarka markaad daaqdiin salka meesha ku haray markaad badarka gursatiin oo laanta goosatiin salalkan iska ruugruugayaa intaa un iiga taga ayay ayagu joogaan marka dee ninkaan isaga wixii lahaaba waa baxshiy waxa uu harana waa u beec wax uu dhowranayahina ma jiraan laakiin ayagu waxay ku dirirsan yihiin say dalka qolo waliba u qaada lahayd etoobiya waxay rabtaa inay badda iyo dalka biriga iyo baddaba soomaaliya inay qaadato turkigu wuxuu leeyahay kuma wada go'doon biri baddii anaa anaa laysiiyeye waxa lagu sii haya aan yareeyo ayana ma la yareynay taagan yihiin marka anigu cid dirirsan oo loo kala dab qaadayaba ma ogaadeer in arrinta laisku hayo ee ah in dowladda federaalka ay leedahay etoobiya ha ka laabato heshiiskii muuse etoobiyana ay ku adkaysanayso in arrinkaas aysan marnabo ka laaban laakiin ay iyaga u saxiixaan maxay arrinkaasi ku tusaysaa muuse biixi waaye cid ay u diidan tahay oo ay rabto xoogaa inay dhulka ku jiido leedaha warkiisu ma soco kare annagaa waxbixinta iyo maaragtay wax maaragtay dhiibidda ku habboon annagaa saxiixa iskale maahan etoobiya waxna looma diida hadday kii muuse biixi iyadoo qabtana mid kale in loogu dari doono waan u malaynayaa oo dad meesha wax diidani ma jiraan laakiin xoogaa dadka soomaaliyeed unbaa riwaayad loo dhigaya riwaayadana dadka waxgaradka waa ogyihiin ciyaalka iyo saqiir xala dhashaa waa ogyahay xaalkiisuu yahay iyo ninkii ciyaalka yaryara og xataa in maashaani mahsal iyo been iyo dulmi iyo khiyaano ummadda soomaaliyeed loo dhigaya aysan jirin baalkii saxiix muuse suu- muuse biixina aysan kuwaana celi karin etoobiya waxay dawantana maanta aysan u diidi karin Eh, waxgaradka soomaaliyana waxay ogyihiin soomaaliya in ilaahay mujaahidiinta iyo dadka shareecada is hel- u helgamaya ilaahay ku caynsho maahane beertii irdaha ka fureed oo etoobiya iridkay rabta kasoo gelaysa waay turkiga maxaa faa'iido ah ayaa ugu jira ama u kala dabqaadidan een, labadan dhinac oo u kala dabqaadaya
soomaalida waxay ku mahmahdaa waxaa la yidhi colkudhac oo tuga kuu ciidamiday haddii geel meel kuu daqayo coldhaco ood geeli markaad ka taba ordo nimankii tuugada ahaa qayb ka mid ah tara war geeli ma aragteen jihadu aadamaana jihaad kale ay kuu tilmaamayaan horta turkigu sidiisaba isagu sheekada maanta soomaaliya haysataa waa colkudhac oo tuuga kuu ciidamiday dee dadka aan caqliga lahayn markii hore waxaa loo sheegaya tuk- turkigu inuu noo waardiyeynaya badda iyo beriga etoobiya inuu nooga dhicinayo etoobiya maslaxada uu soomaaliya ka weeyahay mid labalaabkeeduhu ka leeyahay mana dhici karto nin boqol dukaan leh hal dukaan inuu u xiro sagaashan iyo sagaalka kale dukaamada badan oo etoobiya iyo shacabkaas badan oo meesha lagu hayo ayuu rabaa inuu wax ka gato oo alaabtiisa iyo badeecadiisa u gudubsado marka hal dukaanoo soomaaliya ku yaal dukaamadiisa u xiri maayo wuxuu marka ujeedka uu ka leeyahay wuxuu yahay war soomaaliya anaa soo qaatay oo qandaraaskeeda haysta adinkana awalaadni haystay haddii adinku seed wax u rabtiin annagu badaan rabnaa waayahay wax yaraan idinka siinaya ahee wax yarkaan idinkaga siinaya bal nimankii meeshaan joogjoogay oo soomaalida ahaa oo riwaayadan hor wax ka jili jiray riwaayadii annaguna aan bal wax ka jiro dadka aan beriyo wareerinno maahane dee turkigu dalkaa inuu baxshuu rabaa wax yaruna rabaa inuu ka baxsho si etoobiya maamulkeeda iyo dhaqaalaheeda tirada badan iyo qandaraasyadiisu aysan uga fakan oo aysan una culoobin marka dee labada dalba midba gacana u saaran midkoodna inay iska xiraan ma rabaan labadaba waxay rabaan inay heshiis la ahaadaan labadaba wuxuu rabaa inta la leeyahay waraa socdo inuu wixiisana sii boobo hadda waxaan ognahay badda maraakiib waaweyn oo turkigu leeyahay oo kuwa dagaalka laftooda dhinacna jiriifka eh, oo kalluunka guraya dhinac mi- qayb warshadeedu kuleyn warshadaynaya waxaa hadda la ii sheegaya ee, gobolada dhexe meel ka mida markab weyn oo turkigu leeyahay oo taagan labiyo toban baalkii ahay laba saacadood markuu joogaba markab kaleoo jiriifa soo gelaya wax alla waxa uu kalluun siduu ku rogayaa ee, mid kaloo haddana waxaa soo gelaya xamuula oo kalluunkii lagu rogay oo gasacadaysan ka qaadaya meesha waa warshad taalla markab dagaal baa lagu sheegaya marka sheekaduba intan warkaan socdo ayaa la rabaa iyo kadibba in badda laga faa'iidaysto marka dee qofku haddaad doonayso inuusan waxa aad samaynaysa arag meesha ka gadaalaysaa shanqar laga shidaa si uu gadaal u fiirsho gadaal fiirin waayo marka sheekada etoobiya baddaa lagu dhacaya arrintan een, heshiiska ee, ee, ka dhacay turkiga ee dowladda federaalka iyo ee, etoobiya ay ku kulmeen dadka soomaaliyeed maxay uga dhigan tahay in dhul soomaali ama biyo soomaali oo dad soomaali ay leeyihiin een, waddan shisheeye loogu kala dabqaado soomaalida arrinkaas maxay uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay haddiiba hadda laga dhigo dadka soomaaliyeed dad wanaagsanoo la dhacayo dad la dhacayo dalkoodii oo dal kale looga tashanayo oon xataa loo quurin cidda dalkooda wax ka rabtaa inay waddankooda inta yimaadiin cidda maqaarsaarkaa ay wax ka saxiixdaan xataa looma quuro dal kale dalkoodii looga shurayaa waagii gumaystiga ingiriiska boqortooyada aan qoraxda u dhicin ay adduunka maamuli jirtay ee wadanka ay rabto inay maanta wax ka qabato shir kuma qaban jirin wadan kale ay ku qaban jirta meelahaasaa looga soo tali jiray dee waa un ayadii wax ka bedelan maaha waa gumaysigii soomaaliya lagu hay jiray oo weli lagu hayo oo hadeer shaar cusub tur- turkiga u gashaday soomaaliya meel cidlaa oon dadba lahayn oo daanyaro ku nool yihiin oo cid lagala tashaday cid laga hadlaa midna aysan jirin waxaan dhihi lahaa marka dadka soomaaliyeed waad u jeediin dalkiinnii dal kale iyo gumaysi cusub iyo koowa oo ingiriiskii markuu soo dhammaaday talyaani soo dhammaaday maraykan soo dhammaaday haddaa waxaa noo soo xayxaytay turkiga oo etoobiya dabada ku wata dadka soomaaliyeed waxaan kula tali lahaa wariya gabarina idinka harina jihaada ilmihiina dambay danutaa koley adinku hadda baalki waa laydin saaran yaho waad dhimateene walba ilmaha dambe u daneeyo inta idinka harta ha jihaado maxaa ka dhalan kara haddii etoobiya ay qaadato qayb ka mid ah xeebaha soomaaliya waxaa ka dhalan karaa wixii wixii weligeed etoobiya ay damacsanay etoobiya waxay sitaa dhalkaa soomaaliya inuu caradul xabash ka mid yahay oo iyadu ay iska leedahay oo awalba reero yaroo reer guuraayahoo ka fakaday aan ay yihiin sida ay taytayleyo balcada u sheegato sida ay u sheegato hadeer meeshii lalahay ee muuse biixiya u saxiixa u sheegato sida ay u sheegato jamalada boosaaso ku yaalo dee waxay etoobiya iyadu tahay iyadaa waxay la tahay baadi ka maqneed oy heleen qofkii inta xoola ka lumaan ama qof ka luma si u raadinaya helaa baadidu mar la helaba way fiicantah waa lagu farxaa etoobiya way ku faraxsan tahay laakiin soomaaliya waxay kamidula mid tahay in laga dhigay kinilka lixaad oo soomaali galbeed meeshii awal la dhihi jiray hadda soomaali xeebeed loo bixi doono kinil lixaad inay yihiin iyagana soomaalidana oo dhigan tahay hadday sidan kusii fiirsadaan dadka soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya ee baddoodii looga tashanaya dalal shisheeye maxaad ugu baaqi lahayd dadka soomaaliyeed waxaan uga baaqi lahaa qofku marka u horreyda waxaa la usha waa lagu agdhigtaa hadduu gara waayana waa lagu dhuftaa usha waa laydinku agdhiftoo diinkiiniyaa la faragelishay marka laga reeban yaro ilaahay u naxariistay haddana dalkiibaa la qaatay waxaa idiin haray dadka in diyaarada loo keenoo la raro waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed hadday tii hore idin sheegtay midaana yaysa idin siigin midda saddexaad oo dalka in maraakiib inta loo keeno la raro yaysa idinku dhicin oo markab etoobiyaanoo dadsaareya inta lasoo xiro la yidhaahdo soo xareeya soomaali markabkan la saaro oo lagu raro oo la geeyo wadamo kale si dalkan etoobiya u qabsato ayada unbaad sugaysaan waxaan idinkula tali lahaa inaa ilaahay kitaabkiisa oo diintii shalay aad dayacdeen aad hadeer bilowdaan haddaad diinta u jihaadaan haddaad gaalada iska dhicisaan haddaad ilaahi subxaanahu watacaala khaaliqaah idin amuure u hoggaansantaan dalkuna waa idiin soo noqonayaa dadku waa idiin soo noqonayaa diinkiinnii waa idiin soo noqonayaa duunyadiinna waad helaysaan wax kasta oo biniaadan cisi ku yeesha ayaa idiin soo noqonaya haddaad jiin diinkiina inta niyeystaan u jihaadaan saasaan kula talinaya ujihaada diinkiina
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa inala socodsiinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay zakariya cumar tafaasiil dheeriyah ayaa ka soo baxaysa qarax khasaare dhaliyey oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk lagula biigsaday deegaan dhacaduleedka balcad ugu yaraan saddex iyo toban askari ayaa ku geeriyootay qaraxa oo haleelay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka askarta dhimatay ayaa dhammaantooda ilaalo u ahaa jenaraal tubaaka weyne oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada dowladda federaalka wararka laga helaya duleedka balcad ayaa sheegaya in gebiyahaanba uu burburay gaarigii tiknikada ahaa ee qaraxa lagu beegsaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka sida ay baysay idaacadda islaamiga ee landalos duqaymo ka dhacay marinka khaza iyo dagaallo lagu jebiyey ciidamada sahyuuniyadda duqaymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen bartamaha marinka khaza ayaa waxay ku dileen in ka badan lix iyo toban ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawaceen kuwo kalood u fara badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqayn madaafiic loo adeegsaday ay ka geysteen magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana duqayntaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac xerada almakhaazi ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqayn xooggan oo ay ku shahiideen saddex ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale waxay duqeeyeen ciidamada yuhuudda xerada nuseeraad ee bartamaha jiidda waxaana halkaasi ku shahiiday toddoba ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan deegaanka khusaaca ee magaalada khanyunis ayay sidoo kale ciidanka yuhuuddu ka geysteen duqayn bahallimo oo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen laba guroo ku yaala magaalada khanyunis ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqayn xooggan ka geysteen waxaana duqayntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waxay sheegtay in tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza ay haatan marayso in ka badan soddon iyo sagaal kun sagaal boqol lixdan iyo shan ruux halka ay dhawcuduna marayaan ku dhowaad sagaashan laba kun laba boqol lixdan iyo shan ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duuqaymaha iyo xasuuqyada yuhuuddani si arxandarraha u duuqaynayso dadka barakacyaasha ah geesta kale ciidamada muqaamada waxay sheegeen in dagaalyahanadooda ay weerar toos hala galeen ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaana halkaas ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xooggan oo dhimasho iyo dhaawac tirabil ah waxayna warbaahintu soo warinaysaa in goobta iskoorimadyada ka dhaceen ay ku soo degtay diyaarad nooca qumaatiga u kacda waxayna halkaasi ka daabushay wixii dhaawac iyo dhimasho ahaa tira aad u badan oo ku dhintay buundo qashin ah oo ku soo duntay magaalada caasimada u ah dalka uganda ee bariga qaaradda afrika waxaa korortay khasaaraha ka dhashay buundada qashinka ee ku soo duntay magaalada caasimada u ah dalka uganda waxayna warbaahinta soo warinaysaa inay dhinteen ugu yaraan afar iyo labaatan ruux oo shacab ah kooxaha samatabixiyayaasha ayaa ku howlan raadinta dadka dhaawacyada qaba ee ku hoos xaniban burburka buundada qashinka wakaaladda wararka ee a b i ayaa xaqiijisay in tirada dadka halkaasi ku dhintay ay ka mid yihiin afar carruuroo yaryar burburka buundada ayaa la rumaysanayaa inay sababtay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay magaalada caasimadda ah maamulka magaalada ayaana sheegay in arrintan ay ka dhashatay nidaamila'aanta qashinka afhayeen u hadlay hay-adda saliibka gaduudan ee dalka uganda ayaa sheegtay inaysan suuragal lahayn in la soo badbaadiyo dad intaani ka badan mana caddo inta qof ay laa'iminka ku hos jirto ayuu hadalkiisa sii raaciyey afayeenka u hadlay hay-adda saliibka gaduudan ee dalka uganda ciidamada maraykanka oo lagu weeraray deegaanka konigo ee bariga dalka suuriya qaraxyo dhowra ayaa laga maqlay gagaarka saldhigga konigo ee baadiyaha gobolka deirizuur ee bariga dalka suuriya seeqdii dhexe ee xalay qaraxyadan ayaana ka dhashay weeraro gantaalla ah oo lala biegsaday saldhigga maraykanka saldhigga koniko ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha shidaalka laga qoday ku jira gacanta ciidamada maraykanka ciidamada maraykanka ayaana la kulmaya weeraro joogto ah oo loo adeegsanaya gantaallo culculus ugu dambayntii dowladda federaalk ayaa sheegtay in heshiis xagga difaaca ay la saxiixatay dowladda masar wafdi uu hogaaminaya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ku sugan magaalada alqaahira ee caasimadda masar halkaasu ay kula kulmeen mas-uuliyiinta masaarida siisi iyo xasan sheekh oo shir jaraa-idoo wadajir ah qabtay ayaa sheegay inay iskaashanayaan sida ay warka u dhigeen waxaana wasiirada arrimaha gaashaandhigga ee dowladda federaalka iyo masar ay kala saxiixdeen heshiis lagu sheegay iskaashi difaac tallaabadan ayaa qayb ka ah ololaha ballaaran ee uu xasan sheekh wado kuna doonayay inuu gumaysi ku geliyo dalka isagoo marba meel ka degaya caalamka sheegayana in ilihii dhaqaale ee dalka loo gacangelinayo dowlada shisheeye iyadoo laisku qarinayo heshiisye isdifaacid loogu magacdaray horey wuxuu xasan sheekh maxamuud u siiyey dowladda turkiga inay waxay doonta ka samaysato badda soomaaliya arrinkaasna wuxuu marmarsi uga dhigay in turkiga ay soomaaliya ka difaacayso dullaanka ethoobiya laakiin taabadelkeed turkida ayaaba ka sii shaqaynaysa sidii ethoobiya lagu siin lahaa badda soomaaliya dowladda masar ayaa lagu eedeeyaa inay difaacayso maamulka sahyuuniyadda iyadoo ay dadka reer khaza ka soo celinayso xuduudda ay la wadaagto marinka khaza waxaana boqolaal ruux oo reer khaza oo ay xuduudda ka soo celisay lagu duqeeyey magaalooyinka rafax iyo khanyonis halka ay gawaarida gurmadka sidana ay u diiday inay u gudbaan macbarka rafax intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dambe ayaana ku sii dhownahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka oo inoo soo jeedinaya doctor qorax cabduqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitalka magaalada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax su-aashan waxa ay ka imaanaysaa qaar ka mida bulshada waxaa jirta in hooyooyin badan ay aaminsan yihiin haddii ay cunaan cunto dheelitiran ay dhibaato kala kulmayaan oo uu cunugu ku weynaanayo marka hooyadu haddii cuntadii u suubanayd ay cunto ilmuhu ma ku weynaanayaan bismillaah waa mahadsan tahay hooyo uur leh hadday cunto cunto dheelitiran cunuga kuma weynaanayo waxyaalaha cunuga inuu hooyadu ku weynaada keenayso waa arrimaha soo socda hooyada horey u qabta sokor aan iska daaweyneynin ama aan ka warqabin sokorteeda cunuguu ku weynaadaa hooyada uurkeeda waxaa jirta waxaa loo yaqaana gestational diabetes sokor imaada xilliga hooyada uurka ay leedahay taasna cunuga uu ku weynaadaa hooyo oo ayadana marka hore obesity ahayd ama marka hore haddii overweight iska dhaaf obesity ahayd ho- cunugna uu ku weynaadaa marka intaas marka laga soo reebo hooyooyinka ayagoo intaas aan ahayn cuntooyinka iska reebaya dheelitiran waxaan kula talinaynaa inay cuntada cunaan dheelitiran maxaa keena maxaa yeelay waxay noqonaysaa hooyadaas haddii cuntada ka go-do inay noqoto aneemiya dhiig la-aan dhiigeedu yaraadeen hadhow wuxuu sababi doonaa dhalmadeeda inuu saameyn ku yeesho marka waxaan kula talinaa maamooyinka uurka leh inay cunto dheelitiran cunaan cunto dheelitiran maxaan ka wadaa cunto dheelitiran waxaan ka wadaa waa carbohydratekii proteinkii eh, fitamiinkii mineralkii faatkii wixii oo dhan cunugana wuu u fiican yahay hooyadana wuu u fiican yahay waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
munaasabadii loogu kala wareejinaya beelaha jilible iyo luwaay ayaa ka dhacday degmada tiyoglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa laba boqol oo neef oo geel ah u kala wareejisay beelaha jilible iyo luwaay tirada geela waa boqol iyo konton neef halka inta kalena lacag ahaan loogu wareejiyey beesha jilible waxgaradka labada dhinac iyo wilaayada ayaana ka hadlay goobta ay ka dhacaysay diyawareejinta walaalayaal eh, ilaahay subxaanahu watacaala yaa ka mahadsan allahaasoo nicmooyin shay fara badan ninka nacmeey nicmatul islaam waliimaan allihii ninka nacmeeya mahadmudun ilaahay subxaanahu watacaala nicmooyin shay meba kuma dhaha nacmadan haddi una roogin allah hantadan maysku koyn yale hasqulqulgaas maysku koyn ilaahay subxaanahu watacaala diinshayaalla ka hukume iisaasba ka koyta ilaahay yaa ka mahadsan alxamdulilah Eh, khiyaaray sida la ogiy maadaama una shaqaaqooyin noo dhaha dheeday lamadii walaala jirible iyo luwaay shaqaaqooyinka ku dhaha dhiiday awkeed maybaa ku dhiiday ini walaayada islaamka na shal gobad oo insheegad unoo dhiigana gubadaayo qalanto dhulka ina iska rugin na shal gobati iyo aragaase maxadwiin mudun oona shal reebtay walaalahana i una walaana shal tartiirti masaalihana dhataana dhegti khiyaare may la ogiyaaha Eh, maadaama arrintaas dheedi walaayadii may ninka weertay masaalihi ninka weerti islaaxada nin galli ee walna shal fadheesii ee hoolo oo lamadii lamoo gacanti oo ilaahay ka sababi lamadii walaalaha ka sababayaana nin xukumi Ba- lama boqolo neef diyaana nin xukumi ee qaadani ununa yoona qaadaday alxamdulilah ilaahay yaa kama hadsan Ee, intaas kadib walaayada islaamka oo intaas juhdi anay biidi yaa ang mahadnaqaan ilaahay yaa kama hadsan walaayada eedaa juhdi ninka biidi sheekh cusmaan aba cabdiraxmaan ansareey eedaa juhdini ninka biyi walka guulaysaday walka shal fadheed intaas kadib walaalayaal se oo ee, walaalka sheegi ee gaali isuga hayay lamada boqol haay yaa geeka maalintanna nii wareejiyi gaali isuga hayay qoblooni jazaahullahu khayr walaalahan oo nii wareejiyeen lama boqoloo neef yoona uleeska haay unuuna xag una lena haay oo aragaasa diinka ilaahaynana ninka xukumi unuuna ku agbalnay ku qaadani ilaahay ajarsho habadii ula saarangahay unuuna xaguna lanahay din ilaahaya walla kashal qaadadi gaali isugahay la wareegni jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamantin salaamba adaje dadkii la dili xaglaan laka dili lama bogol halaad yas adagna ni wareeji khaas ahaan lankii ariikay haay la dili boqol halaadal ii wareeji galantaa ka haay mahadsantiin mahaddan ilaahay iskulle waanan ka shukriyaana waleydi islaamka jiidi in hukunti dadki xaglaantilika dili galantaa ka haay sa'adan waan wal ii wareeji owlaadankii oo meelahan oo diidalin hukumi oo harakada hukuntay oo islaamidan hukuma oo reertijeeglo hata geeka maalintan shoogn oo sa'adagna hirgelohayn saasa kama hanagaan alxamdulilah sabarkii ilaahay nasay yaa ilaahan kama hasagna taasna ilaahan kama hasagna tan kale waaladiinkii iyo walaas amarkii alla jare waliyada islaami iyo aan kama hasagna taasna yaa- taasna iyadan kama hadayaan sabar ilaahay nasay intii dhimatin sabar jabriid allah noosay intay dhamateen kutaabji midig allah kusey tan kala balaadinka ana geeg maylini hukun baynini wareejiyey lama bogol halaad lamaadi bogol halaad ana madar urii mada leere bogol hal neefa ku laha bogolkaas neef yalli i wareeji taas aan taas inta roogdona markaatana ku ate awlaadinkii iyo waalidiinkii i ilaahay marsheey ulmaawdiinkii oo arada roogi ya taasna geekan kama hadnagaane waan markaatana ku eyin dadkii walaalahe oo dirisahay oo jiiraamahay oo antiis adanka bilaawatoona nabadgaadaan oo taasna inaskama hadiyaan ilaahay diinki inaskama hadiyaan oo sabarka inaskama hadiyaan taas anka sabaraan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي أن معنا كان إلهي نوافج إيمانك سلام نمضى أبنك أنت بنوافج إلهي أن معنا كان محضين كوبا كورن إلهي أسكول له بعد الله ما أن معنا كان حركة شباب المجاهدين يا أن معنا كان oo hooskan geekun hersadaha inoo shareeca islaamka la ka fuliyahaayo xaqii dadka la saareen ku sheenahayto dhankii la kala hayna la siiyahayo nagaana walaayada bakool oo an horeeyo sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo juhdi badanka bihi barnaamijkan lamadan qabiil oo eednan ka shaqeey hoggaankuusan horeeyo gobolka aan mahadnagaana may kale aan mahadnaqaana lamada degmo maxaafado ku dhisan aan mahadnagaana degmada xuduri tantijeeglo bacdallaahi dhammaantiyo mahadsanyiin tan kale maan mahadnagaanaya qabaa'ilkii raggii la dili ku dhaladeen ilaahay hangnaxariisu qabiilkii oo raggaas ku dhaladi sabri sabar jamiila allaha siya ee raggii dhammadiina ilaahay hangnaxariisa yoona deris wanaag iyo may ka ogna dad faylahaan ka ogna maadaama dad yoo la dilay sabareen eedan ka mahadnagaan tan kale qabiilkii xaggan laga lahaa isku sheanaysu inan mahadnagaan dhammaantiyo lankii holan ha dhiibin ilaahay hola jeen barakaay datigaadawn ilaahay baraka xaq la kalaaya isku sheena anama inta ka wareejiyahaaye boqoli konton neef gaale beele reer luwayaa laku xukumi lama boqol neef gaale muddo lama bilood haddii laku reewi ku hor yaa laku xukumi muddadii liin qobdeena binaadan leena walyarhani dama beryaaleni darsami boqoli konton nool neefa noola ka sheeni oo sidii liinsaari ee shareecada sheegdee inta kalena bees ahaana ka dhiibi beesa doolara ka dhiibi wala inka qiimee walaalada ka heliini ilaahay an barakaay walaajo gaalaas may ka wareejiyey beele reer jilible oo an horeeyo suldaan eedin eedin iyo malaaga alyowmad yarow oo ugaaska beelea suun iyo suldaanka ku samaajiya lankii suldaanka haya ka wareejiyi ilaahay hasiinka anfaa lahaa eedana siinka mahadnagee abaal badanaana sheegadaana ilaahay ana ka mahadsan insina nisdhawaayo ti iska lahaani waari lankii soorta liin ku saari ti iska lahaynaw sifayla ninku ninku luwareegdan hoolagiin unun walay sheegni insha allah walaa yaro sinkula dayna ka raal lahaadoy inta kale may sheegi doono insha allah dardare yarka darey in deris wanaajig la wanaajiyo daaqi ilaahay isku leh langna ma leh langna ma diidi karo insha allah walaayadan dheegaay daba in deris wanaag la suubiyo dhulkan ilaahay baa sheegayna anfaceehi dhul wiimu daaqani anfacee duugani anfacee noolola ka dhagadahayn ilaahay baa sheegay dhulkan noolnana na anfacee dhibnona na anfacee in dhulkasi galoonta soontee ay laaro talyaani wal suuriya dalka murmo dhibsheelata insha allahu odayaalku may ku wada shaqay doognee deris wanaag waana may ballan qaadana in dhininkan wax dukuleed walan kuu maaldo doono bini aadan le'ana dhininkan in walan kuu maana jeelna isiin insha allahu siin sabar teegna siin ka mahadnagaana in dhininkiina isiin insha allahu ka dadaalan deris wanaaga وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal eh, ilaahay subxaanahu watacaala yaa ka mahadsan allaha soo nacmeeyo shay fara badan idinka nacmeey nacmatul islaam waliimaan allihii idinka nacmeeyaa mahadmudun ilaahay subxaanahu watacaala nacmooyin shay mayba kumadaha nacmadan haddi una roogn allah hantadan maysku koyn yale hasqulqulgaas maysku koyn ilaahay subxaanahu watacaala diinshiyaa laka hukume iisaasba ka koyta ilaahay yaa ka mahadsan alxamdulilah eh, khiyaaray sida la ogiy maadaama una shaqaaqooyin noo dhaxdheyday lamadii walaala jirible i luwaay shaqaaqooyinka ku dhaxdheyday awkeed maybaa ku dhiiday ini walaayada islaamka nashal gobad oo insheegad unoo dhiigana gubadaayo qalanta dhulka inayska rugin nashal gobati iyo aragaasee maxadwiin mudun oo nashal reebtay walaalahana iyo una walaa nashal tartiirti masaalihana dhataana dhegdi khiyaare may la ogiyaaha maadaama arrintaas dheedi walaadima ninka weertay masaalihin ninka weerti islaaxada nin galli ee walna shal fadheesii ee hoolo oo lamidi lamoo gacanti oo ilaahay ka sababi lamidi walaalaha ka sababayana nin xukumi ba- lama boqolo neef diye ana nin xukumi ee qaadani unun yoona qaadaday alxamdulilah ilaahayaa kama hadsan ee intaas kadib walaayada islaamka oo intaas juhdi anay biidi yaang mahadnaqaan ilaahayaa kama hadsan walaayada eedaa juhdi ninka biidi sheekh usmaan aba cabdiraxmaan ansareey eedaa juhdini ninka biyi walka guulaysaday walka shal fadheed intaas kadib walaalayaal se oo ee walaalka sheegi ee gaali isuga haye lamada boqol haay yageeka maalintagna nii wareeji gaali isuga hay qoblooni jazaahullahu khayr walaalahan oo nii wareejiyeen lama boqoloo neef yoona ulayska haay unuuna xag una lena haay oo aragaasa diinka ilaahaynana ninka xukumi unuuna ku aqbalnay ku qaadani ilaahay ajarsho habadii ulays saaranga haay unuuna xag una lena haay diinka ilaahaya walla kashal qaadadi gaali isuga haay la wareegni jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أولا وآخرا mahad bilow dhammaad aan lahayn ilaahay aan sugnaati allah subxaanahu wa tacaala nicmooyin fara badan oo lahantarihi korna Ee, waa in tacuuduu nicmatallahi laa tuxsuhaa sida usan arri ilaahay ninka nicmooyaan kama hadnagaana nicmada islaamnimada iyo amniga iyo nabadgelyada iyo istiqraarka iyo shariicada islaamka oo la maamulo la tadbiiqiyo la hergeliyo iyo cadowga allah subxaanahu watacaala la dagaalamo shacaa'irta islaamka oo la oogow allihina waafajiyaan ma hadnagaana bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala may baan ma hadnagaane ee, beelaha walaalaha ah Ee, hadda ka hor muddo lama bilood ama laba bilood lakurooga shaqaaqo dhex martay hoogaa khilaafaadii waa la dhagaleen oo lama qof muslim ee dhiigjo meelo ka deedahay ka bahan diidiyo shariicada islaamka laka shal xukumi muddadii lanqobadii iyo ballantii lala haayay laha sugaayay laha diigsadaay iyo geeka oo labaatan iyo sagaal bilo muxaram kun afar boqol afartan iyo li iyo goobjoog in anna insha allahu tacaala magaalada tiyeeglo oo ah een, xarunta gobolka bakool ama wilaaya islaamiga bakool Ee, labadaas beelood oo walaalaha ah beelo reer luwaay iyo beelo reer jirble oo walaalaha ah dariska ah oo runtii marka maybu ahaa walshaydaan sababan haayna galantiyo iska deertay ee, la dili lama qof walaal ee muslim ah جزاكم الله خيرا جيكن إلهي ما بنوا فجي قوب جوك أنا مرخاتك وأنا إن شاء الله تعالى إن بالي خير لوا إلهي بركايا مدنتي لنقبض شرع الإسلام كم حكمتي هلا يك حكمتي إي مدنتي لنقبض إن إد معنا نسكل قامها كده دالين وقالوا إن هذا رجع إن تروق بقول يكون تون نف يهد إن تروق توالو لكوريجي كنتنا ما لنكوريجي بس هانجي ما هانجا لنكوريجي سلك كشل بهاي جزاهم الله خيرا خيرا لنا إيد يدان كما هاد نغان بيل لواي قال هاد ميلشاني كل أرق هايتا إن شاء الله تعالى قالوا إلهي بركايا ما يوعي دي قادة إلهي بركايا سديل الفضاي يا كشانا جزاهم الله خيرا إيدان كما سنين مدنتي وقتك نفتي ديوين كي استبي جيد dabar dheeraada jarano toddoba sano laba sano saddex sano afar sano la arjari yaana mahayna muduntii lanqobaday iska helgaameen way balana kama hadsanyin jazaahumullahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaala hoolasho ilaahay aan barakaahay mooradii ha ku saaragna shariicada islaamka tadbiiqiyaayana hoolo moorad ha ku saaran ilaahay aan barakaahay ziyaado bedela ilaahay siiyo dadkii qaadadaagna may ballanaa ilaahay subxaana wataala aan barakaahay may kaloo yaan intanka mahadnagaana beela reer jirible ee jazaahumullahu khayran geydhi afar gamaas oo yoona runtii lama qof laku dili galantiyo reer badan shariicada islaamka ha xukunta meeno ka qanaceen walaahi shariicada ilaahay aan xukuntiina sugaayeen wilaayadu aan daba fadheedeen oo maxkamaddii ha ka daba feeleen gacan dhaaf kale aan suubin dul qaadano sabareen yoona way ballanaa jazaakumullahu khayra jazaa inta dhimadaan unu dhonga noo dhimideen ilaahi subxaana wataala jannatulfirdowsi ilaallah ka waraabiyo wali yoo dhaafeen ilaahay wal baraka le kawaala jazaakumullahu khayra jazaa intaas intaasu walaalayaal mayle ka daray oo keliya anoo fursadda ku faa'iidaysado samaha jarjaran sahadoon roogna maha jara jaran dadaa la dili jari bilaa macana yaa umutalan dhamaayo jara wal haas ugu jari wal is dhamaayo jari wal diila rawn maaba jarnab walaa yaro mayla raayo ba'amudowto lagshalgaadaw yalanka dhoomba dhiigjay ba'doo leyb galaas diidiis dhoom may gala jartay ba'doo intan hadda may roog lama boqoloo neef gaale yaa taas marka may waa maxaasinta shareecadan yaa kuma dhat walaada gaaladaha niinwedo dimuqraadiyada la guraayo sankan noo gelihayo mayla raa unuuna diidagno diidni leno dagaalamayn isku difa ahayna dimuqraadiya dalkun walka hergeliya un lana mayla faday dadka dhiigjo ing maanaa shimbir la dili oo kale isku naqdan hudur naqdan lanki landil may lare wal hiray habsi ku kumji lan landilo la dilow maablab dastuur jaba ma ku qoram laakiin shareecadan may ban siiday walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab in qofka marka qoobus qof dilo lan qisaas awliyo damka kiirinta hoobus diigaade hoolay gaadaran hoolashay gaad hoobo afyo mutlaq esiyo hoolanan gaadane walna lan qisaaseen yaan banaanta khiyaaraadkii marka sidiid hayn ko kumid ah hadan roogna xafladuna may baa xafladii lan balansanaay wareejintii xoolihii diyida haayeen oo reer jilible la ku wareejiyay oo reer luwayn ha wareejiyaan xafladii waan roogna taas marka mayba ka koyta nicmada islaamka ka koyta dhiigga shuhadada ka koyta cadowga ilaahay marnaa ee lala dagaalamaayay dada marka may la rahay tadxiisu biyan naftiyo guuran oo ilaahay dartis imbiyan ya marka arrantun ka koyta maama jarajarna gaalana ma ogol haddama il muqdisho meegaa laka laka dhamaayahay qudur meegaa laka dilohay lama boqol neef iyo boqol neef gaa la shal gaada wargdana ma jarta mana wal dile odayaala fadhaadaan bes may la rahay may nin harahay inta may goob joogin haay aan wal in sheegin haay aan surnaay lama beelooda daris ee walaale ee soomaali ee weli bareewun ah iyo wal dildhaa mari isdilen haanoon afara la ku dili haanoon lami la ku dili bilaan lahafaruhu maayin jarta may la rahay marka heer meelo maana nana deersiyey una roognimayay ada meegaalkoo dili afar anana meegaaloo dili lama inastuur lama lama inastuur ma heeri lama qof diidi oo ilad diidi la sheegaa un magaagle ma tahano ba'mudow tulak shalkaada bilaanta la farhumaayo meegaawun inta adan intaasu adan intaasu inastuur yaa hang heerangnama hershoysi taasa marka goobjoog hay dhegdee ka dhigay walaalayaal marka may waa dulligaas iyo liidanaashadaas ya gaalaniina doonahay walaniila damaasanyin intaasu laakiin shareecada tag may bua wayhaaba ilaaliyaas may kumid aha dadka muslimiinta diintii oo ilaaliyaas naftiyo waa ilaaliyaas markaas qofkii qof dil wal dile walkasaase hoob wali oli damka afiyo dhiig ku qaado diig ku qaado neen isku bannaan diinta la ilaaliye oo nafta la ilaaliye qofka muslimka maalshiya la ilaaliye oo meba la ilaaliyey nasabjee la ilaaliyey iyo abtirshiy erdajee la ilaaliye oo may la ilaaliye aqlijee la ilaaliye maandoorigii iyo daroogadii waxyaabihii dhan oo daruuriyaatu lkhamsa wala mujaahidiinta inteeganyiin oo dagaalama haayaan may waa ilaalinta shantaas shay oo dhammaan shareecada samaawiga ilaahay hadajiyi dhammaantay oo ilaaliyi jiran taasaa mujaahidiinta inteeganyiin iyoo ilaaliyaan lanka naftis lankaad gudubna diintis lankaad gudubna maalshay in badbaada lankaad gudubna erdajey iyo sharaftis mana ilaahay la ilaaliyo maskaxdiis iyo maanja iyo aqlijeyna la ilaaliyo muslimiinta way ballanaa insha allahu tacaala shareecada islaamkana deeqta hoob oo la isku qabsada laazim adduunyo la roogo wala waa la isku qabsada khilaafa kooye laakiin bug iyo galan bug maya macnaa gaangaad maya waa in shareecada islaamka lahaan daawooda shareecada islaamka hoob lahaa huguntuma فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر جزاكم الله خيرا دقالداس marka la afuufahay oo la hashidahay in isku jarnaan isku ilaalinaan ku digtoonaan qabaa'ilka muslimiinta oo Soomaaliyeed gaar ahaan wilaayada Islaamiga Boqol baaqaas aan jeediyaan جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم eed eed han dhawaayana xafladun qiimaha badan oo kumid ah shaairta islaamka oo la muujiyo kumid ah in una ku qayb galna eed eed aan ka faraxsagna إن شاء الله تعالى هوب ورحنا دقلنا كتاب إلهي هنغنا قدان ميلا مرجين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم